ani ururkayga waxaan aasaasay labadii kun iyo labaatan kii ayaan aasaasay waxaan u aasaasayna dhibaato halkan ka taagneyd magaalada aan deganahay ayaan u aasaasay taasoo ahayd in caruuro badan oo wadankan ku dhashay ayna af soomaali aqoonin maxaa la yidhahdaa aqoonin diinta islaamka ayna aqoonin wax badan badan ayaan u sameeyey maantana alxamdu shukr rabbilcaalamiin ayaga ayaa wax ila qabtoo garbahayga taagan waa tahay bal waxaad nooga wartaa safi carqaladaha iyo dhibaatooyinka ugu waaweyn ee aad isleedahay jaariyadda soomaalida gaar ahaana dhalinta la soo darsaa
horta hore dhalinta aniga magaaladeeda inta degan alxamdulilah waa dhalinyaro wax baratay qaar macalimiin ah qaar dhaqaatiir ah caqabadaha ugu waaweyn waxa weeyaan caruurtii oon af soomaaliga aan aqoonin hooyadii oon af jarmalka aan aqoonin taas ayaa carqaladaha ah taaseetana insha allah mar dhow ayaan ka baxaynaa waa tahay waxaa jira safiyaay dhibaatooyin kale oo ay jaariyadda soomaalidu sheeganayso oo ay ka mid tahay in iminka jarmalka uu bilaabay in caruur dhowr ah hooyooyinkood iyo waalidkii laga qaado maxaad leedahay sababtu way tahay horta hore jarmalka caruurta si sahlan kuma qaato marka ugu horeysa wuxuu kula soo darsayaa wuxuu ku leeyahay warqad buu kuu soo dirayaa qof dolmeejar ah ayuu kuu soo kaxaysanayaa waxa ilmahaas uu sheeganaya ayaa la weydiinayaa adna waa lagu sheegayaa marka koowaad marka labaad marka saddexaad intaba haddaad ka soo bixi weyso caruurta way kaa qaadayaan marka maxaa ka mid a sababaha carruurta loo qaado caruurta waxa weeyaan hooyadii afki ma taqaana ilmihii markuu rabay inuu wax u sheego waryaa iga aamusay leedahay markaa waryaa iga aamus markuu iskuulkii tago wuxuu leeyahay hooyaday ishkaanishmiya fashteen hooyo aniga waxay iga fahmayso ma jirto hooyaday way idishaa hooyaday way igu qaylisaa waxba ima siiso waxba iima samayso annaga waxaan naqaanaa soomaali haddaan nahay caruurtiinaa caloosha u buuxino hoos afgaabo ka shaqee ama hoomworka ka shaqee inaan iraano laakiin waxyaalo badan ayaa jira caruurta loo qaban karo waa tahay dhinaca xabsiyada oo kale iminka waxaa soo badanaya dhalin badan oo xabsiyada ku jirta waa maxay sababtu ka jaaliyad ahaanse maxaad ka qabataan horta hore jaaliyad kastaaba waxbay xisaabsan tahay marka aad jaaliyad aad samaynayso qodobada aad ku samaynayso ayay ku xiran tahay jaaliyad jaaliyado qaabilsan way jiraan hadda waxaa jooga wadaad meesha jooga wuxuu tagaa jeelalka wacyigelin buu u sameeyaa waxyaalo badan laakiin dhallinyaradii halkan timid mowqifka ay halkan u yimaadeen mabay yaqaanaanba mowqifkaas oo ah maxaad doojland u timid maxaa qabsatay waxba maaha laakiin waxay saaxiib la noqdaan inta daraagiska ah waad aragtay maanta frankforto muushin fiisbaden giisan waa shan gobol oo ay ugu badan yihiin dhallinyarada gashay suuqa
dowladda jarmalku ma jiraan barnaamijyo ay dhalinta ku caawiyaan haa way jiraan laakiin dhallinyaradii ma doonayaan inay karitaaska oo kale diyakooniga oo kale aabahoo kale baratitishka maanshaaftiga marka af jarmal baad ku sheegaysaa bal ina soomaaliye soomaali ahaan waxaa jira hay-ado caawino dadkaaseeto oo jarmal ah oo ku dhahaya haddaad rabto daroogadii waan kaa dhaqaynaa alcoholka waan kaa dhaqaynaa laakiin soomaalideenna ma ma ma ma doonayaan inay u tagaan waa tahay safiya waxaa kale oo jira iyaguna in ay jiraan dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo soo tahriibtay oo libiya soo martay iyo saxaraha iyo badda ee dhibaatooyinka caafimaadka maankana dalka ay ku badan yihiin bal wax nooga sheeg horta annaga dhibaatadana haysato waa qofka markaad tiraahd sishow broblem baa ku haya dhakhtarkii uma tegayo dawadii la siiya ma qaadanayo qof kale ayaa wuxuu leeyahay dawadan haddii lagu siiyo si nooc kale ayaad ku noqonaysaa laakiin dawadan lix bilood haddaad qaadato maskaxdaada caadi bay noqonaysaa dhallinyarada soomaaliyeedna waxaan dhihi lahaa inay tagaan dhakhtarkooda ee qaataan dawooyinka loogu la siiyey